إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen askarta kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa jubbaland ayaa ka dhacay degmada afmadow weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye munaasabadaydii ay ku kala qaadanayeen beelaha mudulood iyo gara ayaa ka dhacday gobolka shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay khasaarihii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray deegaanka warciisa ee gobolkaas dowladda federaalka ayaa sheegtay in soomaalida ay dhaqaale uga baahan tahay kadib markii ay soo wajahday daruuf dhaqaale dhanka dibaddana in ka badan shan milyan oo ruux ayaa ku barakacay dagaallo ka dhacay dalka kongo iyadoo dad badanna la dilay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatana u diyaargarooba warka waa dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo askarta kenya ayaa ka dhacay deegaanka qooqaani xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisin halkaasi kenyaatigu ay ku leeyihiin diriyaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay qooqaani iyo nawaaxigeeda in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ah ee dagaalkaasi ka dhashay deegaanka qooqaani waxa uu ka mid yahay meelaha fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada kenya ee istaraatiijiga amaba muhiimka u arkaan laakiinse xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa in muddo ah waxa ay asaga iyo deegaanada kale kenyaatigu jubbada hoose uga sugan yihiin waxay ka geysanaysay weeraro isdabajooga oo kuwa oo kenya askar badan looga dilay oo kuwo kalena looga dhaawacay ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan ayaa kuwa goodoona oo dhufaysyadooda ku jira dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa jubbaland ayaa xalay ka dhacay degmada afmadow ciidamaha hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxa ay ka weerareen ciidamada jubbaland ee halkaasi ku sugan ciidanka jubbaland ee la weeraray waxa ay saaxiibo la yihiin islamarkaasina difaac u yihiin ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan dhowr maro hore sidan oo kale ayay la kulmeen weerare askar looga dilay kuwana looga dhaawacay weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka lafoole gaar ahaan halka loo yaqaano shanta lafoole dagaal ayaa qabsaday ciidamada dhufaysyada ku leh deegaanka lafoole in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayay dadka ku dhaqan lafoole iyo agaarkiisa ayaa maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen beelaha mudulood iyo garre ayaa ka dhacday shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan ayaa ah tii labaad ee ay isugu yimaadeen labada beelood islamarkaana ay ku kala gudoomayeen lacag diyo laga doonayay beesha mudulood oo ay gacantooda ku baxeen laba ruux oo ahaa ciidan mujaahidiin oo kala dhexgalay qabaa'il dagaalamayay beesha mudulood ayaa fadhigan ka horreeyey waxa ay ku bixisay qayb ka mid ah diyada labada qof iyagoona munaasabadan ku dhammaystiray intii kale ay ku harsaneyd munaasabadan oo ka dhacday deegaanka koonyo barrow ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beesha mudulood ayaa shaacisay lacagta diyada ah ee dhammaystirka ah ee ay bixisay waxaana kelimadaasi qaatay nabadoon carabow haddaan naha beesha mudulood waxaan leeyahay beesha heer garre oo ugaaskoori hoggaamaayo waa ku mahadsan tahay ergadaan waa naga aqbashay anigu codsigaan oon u dhiibannay oon waxaan ka tuugnay waa naga aqbaleen lacagta aan wadno oo diyadu waxay aheeday markeeri horo oo shareecada islaamku xukuntay waxay ahaaday boqol iyo siyeed kun oo doolaray ahaata hore waxaan u dhiibnay konton kun oo doolar haddaana waxaan sinaa konton iyo lix kun oo doolar ayaan wadnaa walaalahaynana waa naga aqbaleen waana ku mahadsan yihiin intaasi kadib ogaaska beesha garre xaaji cabdulaahi ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay inay mudulood ka guddoomeen lacagta diyada ah waxaa diyadii oo nimankii mujaahidiinta ahayeen walaalahayna naga wareejiyeen qaybtii hore iyo qaybtii dambe hadda u dambayse wadiyatu musallamatun diyadii waa noo wareejiyeen alxamdulilaah sharciga islaamka ayaa waafajiyey la waafajiyey dadkii owliyaa u damka wiilkii hal qof wiilkiisa baa joog halkii kalena ka ugaas aan anaa wakiilka aha meel allaale meeshii joogina anaa xaqiijinaaye diidii oo walaalahayna heer mudulood xaggooda aheed waa la wareegin dii musallama ay waay dheb iyo dheb kala halmaran sharciga islaamka la waafajiyey mahad ilaahiya iska leh munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa nabadoonno iyo salaadiin ka kala socday labada dhinac oo ay ka mid ahaayeen nabadoon xaaji iligdhaay iyo nabadoon xasan buundo waxaana ay kusoo cidlaatay jawi aad u qurux badan odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay khasaarihii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray deegaanka warciisa ee gobolkaas sikriye cumar ayaa warkan inoo haya iyadoo dhowaan weerar xooggan oo in ka badan labaatameeye askari looga dilay ciidamada dowladda federaalka islamarkaana looga dhaawacay tire intaas ka badan uu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa weerarkaasi soo dhoweeyey odayaasha gobolka shabeellaha dhexe xilli ay waraysi siinayeen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan weerarkaas weerar aad u fara badan ayuu ahay oo murtadiintu ay ku soo qaaday shabeellaha dhexe aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaa horta awalan duulaankaas ay ku qaadeen mujaahidiintu murtadiintaas kuna baabi'iyeen naftoodana ay maaragtay ku ahligeen maalkoodana ay ku qaateen aad iyo aad ayaan usoo dhaweyhaynaa waxaan leenahay weerarka mujaahidiintu qaadeen oy cadowga islaamka ku qaadeen huwa waaqicun mowqicahu meeshii loo rabayo ku dhacay nimanka murtadiinta huwa na daandaansahayeen maalmahan dhowr iyo toban maalmooday ku wareegahayeen dagaalka igaaba doodoonayay aadan ugu faraxsannahay dagaalka dhicitaankiisa dagaalka annaga seenaba ujraan ku leenaho ilaahay ba ajir naga siinaa haddaan jeclaano ilaahay waana jeclaanaa dagaalka markaa waa soo dhaweyhaynaa waa ku faraxsannahay waxaan ka filaynana way ka dhaceen ilaahay fadligiis alxamdulilah horta waxaan soo dhaweynaa horta awalan qoladaa meesha timiday iyo hadafka ay lahaayeen waxa weeye in kitaabka lagusan shabeellaha dhexe iyo sunnada nabiga aysan ka shaqayn ayagu hadafkaasay wateen ilaahayna kuma guulaynoo dibadeed ayaga waxa ku dhacay markaan ka waramo waa kala sooc ilaahay ugu talagalay mu'miniinta iyo qolada murtadiinta iyo wixii la halmaalaba waxaan leeyahay horta wixii alla ugu talagalabay heleen qaatiluuhum yucadifhum allahu biaydiikum wa yukhzihim intaasay la kulmeen wayashfi suduura qowmin mu'miniin intaasi iyaguna ay heleen mu'miniinta marka waxaan leeyahay gaaladaas iyo hadafka ay wateen ilaahay kuma guulayn sidoo kale odayaashani waxa ay tacsiye u direen ehelada qoyskii dhowaan ku waxyeelooway duqayntii ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gedo taas oo ay fuliyeen diyaaradaha dowladda kenya duqaynta axmaqnimada ku dhisan iyo jahligaya iyo cunfiga ku dhisan ee dowladda gaalada ah ee kenya ka samaysay waddanka muslimka ee soomaaliyeed gaar ahaan wilaayada gedo shacabka muslimiinta ee carruurta ay laayeen horta marka ugu horreysa waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan kaloon leenahay inna lilahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay baa iskale waxu qaata wax bayana asaale waa uga tacsiyeyehaynaa walaalahayn dadkaad ehelka nahay isku jiirka nahay isku diinta aan nahay waa ka tacsiyeynaynaa tacsiyadii ee ilaahayna amray nabi maxamedna noo sheega aan uga tacsiyeyeynaa awalan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay intii dhimatay sabar iimaan allah naga siiyo intii jirana allah caafiyaan leenahay aad iyo aad ayaan uga xunnahay xasuuqa waan maqalnay waana ka dheedhinaynaa carruurtii sakiira waxaan leenahay waalidka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhiro kuwa u shafeeca allah ka dhigo intii kabiir ku dhimatana allah u naxariistaan leenahay gaaladii diishana waxaan leenahay laydinkaga hari doono waa ognahay inaad ku aarsanaysiin aarsiisa ma noqon doonto masaakiinta iyo rayadka iyo xoolaha aad laysaan rag baa jooga insha allahu tabaaraka wa tacala idinka aarguda doona aad iyo aad ayaan uga xunnahay sidii waalkii hore u sheegay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa leenahay haddaan nahay gobolka shabeelle dhaxarnuqabadiisa iyo waxgaradkiisa akhyaartiisa waxaanu leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay bedel khayr haasiyaan leenahay ayagana jannaatulfirdowsa la hageeyo gaaladaas waxa ay samaysana waxaan leenahay waa uun arrimo laga aarsa doono meel ugu qoran macalin maxamed oo ah afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa mar uu hadlayay waxa uu ku tilmaamay ciidamada dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka kuwa aanan ujeeddo iyo hadaf lahayn islamarkaana ah caloosheed u shaqaystayaal aanan ogeyn danta ay u dhimanayaan arrinkaasu waa arrin iska dhibaato taalla iyo aqoon darra kuyo axmaqnimo ku dhisan waa nin cadow ah dheefta maad ka dheefta jirta kaa qaatay awalan markuu kaa qaatay uu noloshaadii uu ku diiday kadib markaad naqata xubayro amba wax meel cad yeel haddana iska adoo dawarsiya ku sii qaatay ku geysta waddankiisii ku soo baray boolo xoofta iyo qaylo ilin waxaaba la sheegaba inaan tababarba lasoo siin oo ragga mujaahidiintu waxay sheegeen markii xabadda lagu bilaabo inay iska cabaadayaan nimanka marka tababar iyo ciidannimoba lamaba soo marsiin waa loo soo libisay mushaahardindahaa lagu soo oo mataqaanaa dhalanteedaha lagu sabtay ugu dambeyntii odayaashan ayaa waxa ay baaq u jeediyeen ciidamada shisheeye kalkaalka ah iyo kuwa kale ee hadda doonaya inay ku biiraan safka shisheeyaha raggan murtadiinta ah oo turkiga kusoo tababartay iyo kuwa lamidana ilaahay intii khawr la doon ha soo naqaaleen hana soo noqdaano mujaahidiintu weliba gacmo furan ay kusoo dhawaynaysaan ha tooba keenaano walaalahin ha noqdaan haddii tooba keenan walaalahin noqonayaan saasaan kusoo jeedinayaa cidda haddaan doonaysa inay tababaratay turki aadana kuwaana ku tusaale qaadataan war kuwaan fiiriya alle wuxuu yidhi alaysa allaahu bikaafin cabda horta awalan inay addoommo noqdaan oysan alla la atootaminaan ugu baaqaa alla waxa weeye ciddii la atootamta afkuu jebiyaa marka waxaan ugu baaqaa inay addooman ilaahay oo ka amar qaata ay noqdaan oy gaalnimada iska daayaan oy muslimnimada ku soo biiraan hadday intaas waayaanna waxay ogaa doonaan arrimaha ay maanta ku sugan yihiin uun kusii jiri doonaan insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaanahani sii xoojiyey weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysa kuwaas oo ay ku beegsanayaan meelaha ay kaga sugan yihiin waddanka dowladda federaalka ayaa sheegtay in soomaalida ay uga baahan tahay dhaqaale kadib markii daruufo dhaqaale soo wajaheen maxamed cali ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda federaalka wajahayaan duruufo badan ayay xukuumadda farmaajo ku qaylo dhaamisay in lacaga loo ururiyo ciidamadeeda arrintan ayaa imaanaysa iyadoo shisheeyaha qaybahooda kala duwan ay jarteen lacagihii ay siin jireen dowladda federaalka iyagoona ku tilmaamay inay tahay xukuumad musuq maasuq badan shisheeyaha ayaa sheegay in lacagaha ay ugu deeqi jireen dowladda federaalka aysan ka muuqan saaxaadka dagaalka iyo tayada ciidamada dowladda federaalka taa beddelkeedana ay madaxda dowladda lacagahaasi guryo uga dhisteen wadamo badan oo ku yaala caalamka sida turkiga qatar iyo dalal kale wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa horey u iclaamiyey in duruufo adag ay soo wajahday xukuumadda farmaajo kadib markii laga jartay lacagihii ay shisheeyuhu siin jireen waxaan iila wadaagayaa markaa waxa weeye waxaa la bixiyey waxa ugu weyni imika waxa weeyaan mushaharka dadka dowladda u shaqeeya adeegyada kala duwan u shaqeeya mushaharkooda mushaharka muxuu hayraane baarlamaanada mushaharka wasaaradaha wasiirada raarinkooskooda wasaaradaha waaweyn cuntada ciidanka oo afar ciidana afarta ciidan waxaasoo dhan marka laisku geeyo ayaa waxa iskugu imanaysa ilaa soddon milyan ayaa iskugu imanaysa annaguna soddon milyan ma soo ururin intaa in ka yar half of that ayaa runtii soo ururin inta kale ka bayayn meelo kale ka timaada kabkaasi markaa waa la naga jaray waxaa naga jaray waxaa la naga jaray august last year baa la naga jaray intaa intii ka dambeysay si allaan ku noolahay wejigaaga iyo sharaftaadu waxay tahay waxa weeyaan marka aad adigu iska bixiso kharashkaaga iska bixiso dowladda federaalka ayaa horey sheekh nuur baaruud gurxan ugu xil saartay inuu soo aruuriyo lacago lagu taageerayo ciidamadeeda hase yeeshee uu arrintaasi ku guuldareystay waxayna dad badan hadda isweydiinayaan cidda lacagaha ku khasaarin doonta ciidamada dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan loogu leynayo gobolada dalka kaasoo u dambeeyey weerarkii ciidamada dowladda federaalka looga laayay askar badan oo ka dhacay deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe
dhegeystayaal halka warkaa ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan in ka badan shan milyan oo ruux ayaa ku barakacay dagaallo ka dhacay dalka koongada dimuqraadiga iyadoo dad kalena ay ku dhinteen weerare dhig badan uu ku daatay islamarkaana ay geysanayeen kooxo hubaysan ayaa sababay inay barakacaan dad aad u fara badan weerarada ayaa waxa ay badankood ka dhaceen gobolka ituri ee bariga waddanka koongada dimuqraadiga ah kuwaas oo sidoo kalena sababay dhimashada in ka badan konton ruuxo lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ayay weeraradu ka dhacayeen magaalooyinka iyo tishaabi kuwaasoo sababay dhimashada konton iyo toddoba ruux oo ay ku jiraan toddoba carruur ah halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacantay sidoo kale kooxaha weerarka geystay ayaa waxa ay afduubteen shan iyo labaatan ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka iyagoona dabqabadsiiya toddobaatan xarumood oo isugu jira goobo ganacsi iyo guryo ay deganaayeen dad rayid ah deegaanka boogo oo keliya waxaa lagu dilay soddon iyo kow ruux oo u badan haween iyo carruur waxaana ehelada dadka la laayay qaarkood ay sheegayaan in dadka qaar ka mid ah waxaana ehelada dadka la laayay ay sheegayaan in badankood nolosha lagu gubay xilli ay ku sugnaayeen guryahooda dadkan ka badan shanta milyan ee ka barakacay guryahooda sababa la xiriira amni darrada warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa